kulankan maanta ka dhacay magaalada kismaayo ayaa lagu daafurayay qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland ay ku xoojinayso dhallinyarada sanadka labada kun labaatan labada kun labaatan iyo afar waxaana kulanka kasoo qayb galay hay-adaha wasaaradda ka caawiya horumarinta dhallinyarada ganacsato iyo sidoo kale ururada dhallinyarada ee ka dhisan jubbaland qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururada ayaa ugu horeyn goobta ka hadla waxaana ay soo dhoweeyeen daafurka istaraatiijiyadan lagu daafuray magaalada kismaayo waayo waa markii ugu horraysay aan helno dhiirigelin aan aragno meel lagu dahfurayo horumarinta dhallinyarada maadaama maanta wasaaraddu ay la timaadee qorsho ay ku horumarinaysa dhallinyaradu run ahaantii aad baan u soo dhaweynaynaa mar walba agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland ayaa ka hadlay goobta waxaana uu sharaxaad ka bixiyey qorshaha ay maanta wasaaradda soo bandhigtay waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta isugu nimaanno munaasabadda tan lagu daahfurayo istaraatiijiyadda horumarinta dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada isboortiga dowlad goboleedka jubbaland afarta sano ee soo socoto oo ka kooban lix himilooyin oo waaweyn kuwaas oo ku salaysan qorshaha horumarinta qaranka gaar ahaan qorshaha horumarinta dowlad goboleedka jubbaland siyaasadda horumarinta dhallinyarada qaranka dardargelinta waxbarashada horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka dhallinyarada taageeridda iyo xoojinta haweenka da'da yar samaynta xarumo casriyaysan oo dhallinyaradu ku bandhigaan hal abuuradooda ugu dambeyntii kulankan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaana ay ka hadleen ahmiyadda istaraatiijiyadan lagu xoojinaya dhallinyarada qorshahan runtii yagleelidda u ah in la jiheeyo dhallinyarada reer jubbaland oo ay wasaaradda sportska maanta ay ku soo bandhigtay ayaan marka koowaad bogaadinayaa taasoo runtii u sahlaysa dhallinyarada inay noqdaan kuwa bulshadooda u faa'iideeya iyagana in shaqo la abuuro waxay runtii faa'iido u tahay lafdhabarna u tahay inay dhallinyaradu helaan fursado ay uga faa'iidaystaan sidaa darteed waxaan ka dalbaynaa oon abiil u jeedinaynaa bahwadaagta caawisa wasaaradahaas inay qorshayaashan ay wasaaradda soo bandhigtay ay garab galaan kana caawiyaan sidaas sid la mid ahna dowlad goboleedku wuxuu qorshaynayaa naftarkiisu inuu qaybtii doorka heer dowladeed ahaa ay ka geystaan maanta waxaa la keenay qorshe afar sano ah qorshaha waxaa ka horeeya qorshe kala samayna naga maka dowlad ahaan ama ka wasaarad ahaan waxaana diyaarinay xarumaha ay ku shaqaynayaan dhallinyarada hadda meeshaan ku jirno kale santarkan garoonka isboortiga santara badan baan diyaarne haddana waxaan keenay afarta sano soo socoto wixii dhallinyarada lagu howlgelin lahaa ee ku shaqayn lahaayeen inta dadka waxaa laga raadin lahaa in maanta laga helo gudihi waddanka ganacsatada in laga helo in la maalgeliyo dhallinyarada barnaamijkaasi aad baan usoo dhaweynaynaa gabagabadii kulanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland ayaa saxiixay qorshahan istaraatiijiyadda lagu xoojinaya dhallinyarada